aada baa umahadsanta reer gaalkacyo xaalada guud ee degmadu carada horta runtii meelo biyolaan badan ka jidhaa way jiraan xoolaha daaq wuu iskeedu yahay xoolaha qiimahooda waa iska jabeen waxyaalahaas duruuftaa guud way iska jibaan laakiin waxaan ilaahay ka rajeynaynaa xilli fiican xilligii roobkaan ku jirnaayo ina dadku dhulkii roobku ka da-ay ugu fiicfiicnaa baan kamid lahayn marka xaaladda iyadu way iska caadi meelahaan biyaha lahayn adbooyada geegeeya wixii taakulaynaya hadda hay-adihii loo qoray iyo maaragtay wasaaradda arrimaha gudahana waa sugaynaa xaaladda guud ee degmada sidaa ayay ku sugan tahay bal ka waran dhinaca horumarka degmada dhinaca horumarka degmada hadda waxaan kaala hadlayaa xafiiska maamulka degmada dowladda hoose ee degmada galbedood xaruntaas oo ka kooban ilaa adigu tobaneeyo xaafiis iyo daydkoo ka koreeya waa qalabaysan yahay oo dhammaan qalabka hal shay kama maqna haddana waxaan rabnaa haddii lahay madiraynta iyo waxaasaan rabnaa inaan ku bilowno maamul ahaan marka xaafiiska maamulka degmada galbedood waa shaqaynayaa waxaa kaloo isaguna shaqaynaya guriga farsamada haweenka oo isaguna ka kooban ilaa toban ku dhawaad xaafiis iyo hoolal lagu furo waxaana yaalla harqaamadii waxyaalihii cilmi fariska iyo qalabkii farshaxanka isagana waxaanu ku wareejinaynaa hadda saaka hooyooyinka furayaashiisa waxaan kaloo aan isagana aan rabnaa saaka inaan wareejino hadda ila fadhiya xaruntii sportinga iyo degmada galdood galdood stadium oo isaguna boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan ku fadhiya taasoo loogu talagalay ilaa lix iyo toban tiim oo degmada ka jidha iyo tuulooyinkeeda inay ku cayaaraan oo dhalinyarada aan tahriibka iyo meelaha qaabka darada ay qaadayaan looga celiyo taas oo leh saddex qaybood oo fadhi ah oo qayb biyo aybiya ku jidho wuxuu leeyahay kafateriyadii sideed musqulood baa ku taalla macnaha lagama sheekayn karo mashruucaas oo ah mashruucii madaxweynaha dowladda puntland profesor cabdiweli maxan aligaasu dhagax dhigay wuxuu ku kaceen lacag gaaraysaa afar boqol oo kun oo doolar marka degmada lagama sheekayn karo waxyaalo badan baan hadda sugaynaa sida jiberjigi oofna wadooyinkan aan kaga shaqayna haddii laha idmo marka horumarka degmada waa aada iyo aad meel fiican buu marayaa waa tahay xarumahan aada la wareegteen oo kale markaan hadda ka soo qaadno dhalinyarada ka maamul ahaan aada ku wareejinaysaan runtiina aad sheegtay inuu yahay garoon aada u qurux badan dhalinyarada ma cid gacanta ku haynaysa oo ka warqabaysaa jira mise dhalinyaro un baa lagu wareejinaya horta waxaan ay dhisteen hay-aduhu waa deeqdii puntland looga deeqay wax dowladeeda u keentay dadku hay-adaha marka la sheego waxay qabaan hay-aduhu wax ma keenaan waxaad la socotaa ama garoomada soomaaliya ka dhisan ama wadooyinka ka dhisan dowladeenu soomaaliya oo tacaankii xataa waxa udhisaya deeq waxay adduunka laga siiyo marka dadku wixii hay-adu u keenan waxay qabaan inay hay-adu ukeenen hay-ado wax male waa deeqdii dowladda puntland ugu tala gashay qayb ahaan wixii ka soo degmada degmada darasiga ay u samaysatay hay-adda u s a tsby waxa waxay tahay qorshadeedu kow in lahaanshaha la bado dadka iskale waxaanu ku wareejinaynaa laba guddi oo dhalinyarada guddiga maamulka waxaanu u dhisaynaa guddiga maamulka sportiska ee stadiumka keliya leeyahay guddi anshax oo wixii dee dhalinyarada ciyaarta ama isboortiga rabsho ku keena ama qaabdaro ku keena isagu boolis ahaan u qabtaa waxaa rabnaa inaa wixii dowladda hoose ka caawisa mooye horta waxa lahaanshahooda inay leeyihiin oo ogaadaan iyagana ku wareejin sidaasay ku salaysantaa waa hagaag dhinaca xarunta farsamada haweenka oo aad sheegtay in iyagana xarigga laga jaro o idinku soo wareejisay hay-addii dhismaheeda haysay imise qol bay ka kooban tahay yaase iyada maamuli doona ha iyadu waxay ka kooban tahay howl shira hoolka farsamada lagu baranayo saddex xaafiis qayb isboortiga loogu talagalay gabdhaha gaarka inay macnaha tababarada gabdhaha iskuullada iyo ay ku qaataan isboortiska oo kubadda basketka iyo waxay ka kooban tahay afar afar suuli iyo daydkoo ka koreeya sidaa isboortiga aan u habaynay waxaa la wareegaya guddiga haweenka ee degmada guddiga maamulka awal dhisnaa shan bay leeyihiin sideedna afarta xaafadood min laba qofaa laga soo qaaday saddex iyo tobankaas qof oo maamula baan qalabka ku wareejinaynaa si qalabka u shaqeeyo meeshuna u shaqayso farsamada tuulooyinka laga keeno dadka la barayo harqaamada iyo cumakariska iyo farsamada kale inaan sii ballaarno waarna meel walba waxaan rabnaa maamulka kor ka eegaya guddiga hooyooyinka kor ka eegaya kor ka xukuma in dadka lahaanshahani ay dhibaaysadaan wa waxa dhacda guryaha la dhiso dad baa qabsada sida soomaaliya hadda waayahan ka jira guri baa la dhisayaa ninka dhisay jifadiisiibuu ku wareejinaya iyaga hadalada waxa waxaan rabaa inaan ka talasulno oo ka guurno oo bulshada wixii gacanta loo geliyo si guud lagu qabtada marka waxay imaanaysaa inay bulshada in walba intii waxyaawaxyaaaysato waa tahay dhinaca abaarahoo kale markaaynu u leexano ka jira de degmada biyo dhaamin baad sheegtay inay jirto oo booyada biyo geeyaan waa xaggee meelaha biyo dhaamintaasi la geeyo saad la socotid baa dhanka galdoon ka xiga dusha ceelal madax dareemanay nugaal gaban laama ariboob meesha la yaha sheicduub kulli dhulkaasoo dhani waa dhulka aanay motoorada lahayn xero jaalloo kale hadda motoorkeedu waa la qodayaa male meel la yaha isqamuus waa dhulka biyaha la geeyay ka mid tahay meel la yaha jeexo axmed khayr baasi muuse xansal meelo badan waxaa jira aan ceelan lahayn inkastoo nasiib u helnay degmada sani ilaa toddobiya toban ceelan ay ku qodan tahay haddana meelo badan oo xooluhu ay soo gaari karin ama aan ceelan lahayn baa jira alxamdulilaahi baahi kasta ay iska jirto laakiin biyahana way helaan hadda haddii bisha aan roobka lagu dhaafin waa xaaladdadeeda waa roonka annaba roon baa roobka iman insha allah waa tahay deegaanada hadda ceelashu ka qodan yihiin oo xilligan ay dadku ka faa'iidaystaan xaggee ka mid a marka goldogob laga yimaado goldogob marka laga yimaado waxaa ceel la qasaxle oo waxaa ceel la rigoomare oo waxaa ceel la daarusalaam oo waxaa ceel bursaala oo waxaa ceel meesha la yihahdo kuwait oo waxaa ceel meesha la yihahdo madow ma laga sheekayn karo oo waxaa ceella meel xero jeella u dhow la yihahdo ceel la yihahdo maqdala ku yaalla macnaha waxa weeye degmada ugu ceel badan baa naa puntland waa tahay gabagabadii maxaad usoo jeedin lahayd bulshada oo la wadaagi lahayd oo fariina bulshada reer galbeed horta waxaan leeyahay horumarkaa aada gaadheen oo dawladdiina inaad ilaabsataan kuna shaqaysataan canshuurtana bixisaan baan leeyahay mar walbaba in canshuurta iska bixiyeen dal wuxuu ku dhismaa canshuur haddaan canshuur lehelin horumarka la gaaro dadweynaha kale ee reer galbeed ay tuulooyinkan ugu xeeran waxaan leenahay walaalihiina oo man oonka la qaybsada ama galbeed jooga ama meel kale jooga la qaybsada biyaha iyo ziraacda in lays caawiyo weeyaan insha allah wixii dowladda puntland ugu tala gaashada way heli doonaan waxaan idiin rajeynayaa idinkoo roob helay oo barwaaqaysan ilaah idin tusinayno aynu si kale isku argamaanmaasantii